hay-adda cilmi baarista hidaha iyo dhaqanka gobolka banaadir ayaa soo bandhigtay cilmi baaris cusub oo ku saabsan kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada munaasabada lagu soo bandhigaya cilmi baaristan waxaa ka qayb galay wasiiro xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka gobolka banaadir cabdulaahi sheekh nuur oo ah gudoomiyaha hay-addan ayaa ugu horeyn ka warbixiyey cilmi baarista cusub ee hay-addu soo bandhigtay waxaa loo baahan yaha go-aan qaadashadu in ay ka horeyso baaritaan cilmiyeed inay ka horeyso sahan in la sameeyo ayaa ka horeyso daraasaad in la sameeyo ayaa ka horeyso kabacdi ayaa madaxdu go-aan qaadan karaan obshanadana ay kala qaadan karaan iyo khiyaaraadka usoo baxo meeshaas ayaana maxay ahaato naqa karo wax oo macno leh oo maxay ahaato dal iyo dadba lagu badbaadin karo runtii sharaf iyo karaamo ayay noo tahay in gobolka banaadir maamulkiisa oo hay-addan oo sameeyey dhanka kale qaar ka mid a dadkii kasoo qeyb galay ayaa iyaguna la wadaagay bulshada fikirkooda ku aadan cilmi baaristan ku saabsan kobaca dhaqaalaha iyo isbeddelka ku yimid waxaan aad iyo aada u dhiirigelinayaa hay-adda cilmi baarista hiddaha iyo dhaqanka soomaaliyeed ee gobolka banaadir ee caawa afurgoboleedka aan la yeelannay waxaa aad iyo aada farxad u ah inay inay marayso wakhtiga la aasaas ilaa maanta shan cilmi baariseed oo ay soo qabatay hay-addu oo ay qaar ka mid a ayagoo daabacan miisaska maanta horsaaran yihiin
uu sameeyey iyo buugaagta qiimaha badan leh oo mushkilada taagan uu uga hadlay oo maanta horteena wada yaalla sida buuga uga hadlaayo maandooriyaha iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale buug ka hadlaaya qashinka ama nadaafad xumada intaba runtii gobolka banaadir wuxuu gutay waajibkii ka saarnaa ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriya yabo oo munaasabadan ka qayb galay ayaa isna ku ammaanay hay-addan cilmi baarista cusub ee ay samaysay ee ku saabsan koboca dhaqaalaha iyo sidoo kale horumarinta bulshada shabaab qabiil u habar wacaayo ama le in adeero ama in abtigowle miyaa weligay alleh arag goormay shabaab abtiga yeesheen goormay adeerka yeesheen goormay ehelka yeesheen ma shabaabkii lagu leynaayo meel kasta oo dadka soomaaliyeed safsafka u leynaayaa abuulan iyo ehel iyo saxaab iyo adeer middan waa maya fursaddaasa horta maantay waxa soo socda iyo waxa hadda diyaarka ayay horta ogyihiin annaga marka waxaa nalaga rabaa qalbigeenna iyo codkeenna iyo awooddeenna marnaba inaanan fursad dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan inaysan ku siin khawaarij inay wax yaroo horumara ay sameeyeen waxay horumar sameeyaanna ma jirto cilmi baaristan oo ay qayb ka ahaayeen bahda waxbarashada maamulka gobolka banaadir ayaa looga hadlay isbeddelka ku yimid koboca dhaqaalaha iyo horumarinta bulshada